waxaa kulan aan caadi ahayn isugu yimi guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha guddoomiyaha golaha aqalka sare kulankaas oo ku saabsanaa xaaladda ka soo cusboonaatay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya golaha aqalka sare wuxuu guddoonsaday inuu ka qayb qaato uraadinta khilaafkaas sidaa daraaddeed shirka guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu go'aansaday arrimaha soo socda kow guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda in la ilaaliyo xasiloonida degganaanta dalka gaar ahaan arrimaha ka soo cusbaanaaday golaha shacabka guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa guddoonka guddiga joogtada ah dhammaan xubnaha golaha shacabka wuxuu kawuxuu ka codsanayaa in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida xasiloonida golaha iyo in wixii khilaaf ah ee ka dhex jira xubnaha golaha shacabka lagu xaliyo si waafaqsan dastuurka iyo xerhoosaadka xeer hoosaad golaha shacabka guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu guddoonsaday isagoo gudanaya waajibaadkiisa waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku qeexan qodobka koob iyo lixdanaad farqadiisa koowaad inuu magacaabo guddi ka qayb qaata xalinta khilaafka soo kala dhex galay golaha shacabka guddigaasi waxay kale yihiin senator cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiye senator mawliid xuseen guhaad xubin senator samsam ibraahim cali xubin senator cabdi xasan cawaale qaybdiid xubin senator maxamuud axmed maxamuud mashruuc xubin senator maxamed amiin sheekh cusmaan xubin senator muxyidiin sheekh cali jaamac xubin qodobka afraad guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada uu khilaafku ka dhaxayo in ay gacan buuxda ku siiyaan guddiga la magacaabay ee golaha aqalka sare sidii xaaladda ka taagan golaha shacabka loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo deganaanshihii uu